barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
hor wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah afar iyo tobanka bisha juulaay sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna saacaddu ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyaro ka kalluumaysata deegaanada uu maro webiga shabeelle ee soomaaliya ballayga saddex nooc uu kala yahay webiga ku jiro mid waa weylaha oo aduulahay ku yidin weyla abaarre ilahan waa kan ay dadka ugu jecel yihiin midna baashagaada yidhaahaan midna seefle yidhahan isagana midna quuqle yidhahan kan quuqlaha yidhahan dadka mau cunaanbo caala waaba ka faanaanbo laakiin malaaig webiga ku jira hadda loogu jecelyaha waa malaayiga weelka yidhahayin malaayiga baashagaadaha addoomoga yidhahanaa daba taagan dhallinyaro magaalada boosaaso ka bilaabay olole lagu taageerayo dadkii ku hanti beelay suuqa magaalada boosaaso kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida booliska ayaa sheegay in laba toddobaatan ruux lagu dilay rabshadaha ka dhashay mudaharaadyada ka socda south africa xilli ay jirto bililiqo xoogan oo ku baahday meelo badan oo dalkaasi ah dibadbaxyada rabshadaha wata ayaa soo bilowday markii xabsiga loo taxaabay madaxweynihii hore ee south africa jacob zuma oo muddo sagaal sana ah dalkaasi soo xukumayay kaasoo shan iyo toban bilood oo xabsi ah ay maxkamadda sare ee dalkaasi ku riday dukaamo ayaa la bililiqaystay halka kuwo kalena la gubay iyadoo qaarkood ay ku dhex jireen dadkii lahaa laamaha amniga ee magaalada ugu weyn dalkaasi ee yohannesburg ayaa u muuqda kuwo aan awoodin inay ka hortagaan bililiqada iyo weerarada kasoo bilowday gobolka uu zuumo kasoo jeedo ee kawazulu natal korka dadka ku dhintay mudaaharaadyada ayaa imaanaya iyadoo dowladda south africa ay sheegtay in kumanaan ciidana la dhigi doono wadooyinka xirmay iyo kaabayaasha oo curyaamiyey dhaqaalaha tiyo ay usii dheer tahay saameyntii ka dhalatay aafada covid madaxweynihii hore ee south africa jacob zuma ayaa dafiray eedeymo musuq maasuq oo loo jeediyey intii uu xafiiska joogay iyadoo racfaan uu ka qaatay xukunkiisana ay laashay maxkamadda sare ee dalkaasi wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa talaadadii sheegtay inay dacwad ku oogtay afar muwaadin oo u dhashay iiraan kuwaasi oo ay ku eedaysay inay maleegayeen fal afduub ah oo ka dhana weriye ku sugan magaalada new york ee dalka maraykanka suxufiyadda maraykanka ah ee lagu magacaabo masiix alinijaad oo asal ahaan ka soo jeeda iiraan aadna u dhaliisha xukuumadda tehraan ayaa u muuqatay inay barteeda twitter-ka ku xaqiijinayso inay iyadu tahay qofka shirqoolka la sheegay lagu bartilmaameedsanayey afartan nin ee lagu soogay dacwadda ayaa ah sarkaal ka tirsan sirdoonka iiraan iyo saddex qof oo isaga ka hoos shaqaynayay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay waaxda cadaaladda maraykanka qoraalka ayaa lagu sheegay in dhammaan eedaysanayaashu ay ku nool yihiin iiraan qofka shanaad oo ku sugan gobolka californiya ee maraykanka ayaa ku eedaysan inuu maalgelinayo shirqoolka raggan lagu eedeeyey sida ay sheegtay waaxda cadaaladda maraykanka saraakiisha sirdoonka ayaa markii hore isku dayey inay ka dhaadhiciyaan bartilmaameedka oo ay waaxidu ugu magacdartay dhibane kow in ay tagto dal saddexaad si halkaasi loogu xiro kadibna loogu gudbiyo dalka iiraan waaxda cadaaladdu waxa ay sheegtay in raggan ay dhowr mar oo ka tirsan sanadkii hore ee labada kun iyo labaatankii iyo sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka ay sahmiyeen dhaqdhaqaaqa dhibanaha iyo xubnaha qoyskeeda ee ku nool xaafadda brooklyn ee magaalada new york ee dalkan maraykanka halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington duhur wanaagsan mar kale dhallinyaro dhowr ah ayaa maalin kasta u kal lahaa jinka webiga shabeelle ee maraa gobollo ay ka mid yihiin hiiraan iyo shabeellooyinka si ay uga soo jallaabtaan mallayga ama kalluunka haddaba waa kuween nuucyada kalluunka ee ay dhallinyaradani soo jallaabaan maxaadse kala socotaa qiimaha lagu kala iibsado malayga laga soo qabto webiyada dalka warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane hoosu dhac weyn ayaa laga dareemayaa qiimaha la iibiyo kalluunka laga soo jallaabto webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne kadib markii xaddi ka badan intii looga bartay ay soo saareen dhallinyarada webiga ka kalluumaysata sidoo kale hoosudhaca ku yimid qiimaha la iibiyo kalluunka ayaa waxaa loo aaneynayaa in kawaanada lagu iibiyo kalluunka webiga uu soo gaaray kalluun fara badan oo dhallinyaro soomaali ah ay ka keeneen dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan deegaanada uu maro webiga shabeelle qaar ka mid ah dhallinyarada kalluunka iibisa ee ku nool magaalada beledweyne ayaa idaacadda dhallinyarada ee v o a uga waramay isbeddelka ku yimid qiimaha kalluunka webiga
kawan malaa ii furan kawaankas malay ragaa keensado malay oo alxamdulilah malayga aan kala gadaa maqaayadley malaylaan aan kala gadaa malayga alxamdulilah marna wou raqiisayaa marna wou qaaliyaa xilliga hadda aan ku jirno aad iyo aad ayuu qiimihiis u dhacsan yahay malaygaada dadka ugu jecel yihiin waa malayga wiilka eh malayga wiilka waa malaacadaha idhaahn kiiladiisi laba doolaraan bixinaa midkan kanantoo baashigaadaha idhaahn isagane kiiladiisii hal doolar hal doolar bar marmar dhibac toddobuu tagaabo malayga saddex nooc uu kala yahay webiga ku jiro mid waa weylaha oo aduulaahay ku yidin weyla abaarre iraan waa kan ay dadka ugu jecel yihiin midna baashagaada yidhaahaan midna seefle yidhahan isagana midna quuqla yidhahan kan quuqlaha yidhahan dadka mau cunaanbo caala waaba ka faanaanbo laakiin malayga webiga ku jira hadda loogu jecelyaha waa malayga weelka idhahayin malayga baashagaadaha addoomoga idhahanaa daba taagan laakiin malayga webiga ku jira dadka aad iyo ugu jecel yihiin oo qiimihiisa mar kasta ugu dhacayna waa malayga weelkee waan
tirada dhallinyarada kalluunka soo jallaabata oo korortay iyo deegaano magaalada aada uga fog oo kalluunka laga keeno waxay sababtay in qiimihii la iibin jiray uu hoosu dhac ku yimaado malaygas ragaa keeno waxay ku keenaan mootooyin horan gudaha soomaaliya laga debi jiri gudaha soomaaliya alxamdulilah gubiga markaan iska yar xumaadada ilaahay kuudiin marna wuu keenaya marna wuu celinayaa wakhtiga hadda lagu jiri gudaha soomaaliya laga meelaha waxay ka keenaan dhankas etoobiya ka keenaan etoobiya ka keenaan waa mootooyinay ku shaqaystaan waa rag oo kalluumaystayaal oo mootooyin ku shaqaysto malayga inkastoo meel dheer laga keenayo wakhtiyadaada lagu jiro waa xagaay horaan alxamdulilah xagaay kasta malayga waa lawaani jira waa kici jiri laakiin xagaaygan xagaayga ku xoge dadka malayga dabaana dad yaray ahayni jiraan laakiin dadka malayga markaan dabo faraday ka batan oo nin kasta isu keenaa sidaas ayaa keentay qiimihiisa inuu dhaco kiilaad ayaa lagu kala iibsadaa qoraxsan ilaa buundaweyn ilaa nuurxawaad ay maqaadi ay maqaayada ku yaalaan dhulkaas laga kala yimaadaan halkan haddaan ku ganacsana waa goob kawaan kawaankaana marka ay maqaayadleyda ay ugu timaada kiilaada lagu kala qaataa
dadka kalluunka cuna iyo goobaha lagu iibiyo oo kordhay waxay taana sabab u noqotay in dhallinyaro badan ay shaqo abuur u noqoto in ay u dhaqaaqaan dhinaca kalluumaysiga
walal waxaa iibinaa kalluunka waana qalnaa dadna waa siina macaamiil noo imaad waa jirtaa waana karinaa waxaana samaynaa isoo ciirin xataa marmarka qaarkood waa gadnaa biseelna waa ku karinaa marka waxaan jecelnaha dadkii waagii hore markay noo jeeda sankay naga qabsan jireen uf uf uf ay dhihi jireen hadda waxaa u qabtaa inay la qabsadeen waa naga gadanayaan subagoysa na weydiinayaan waxtarkiisa ay dareemeen wuxuu leeyahay waxaan dhihi karaa adoomow iyo saafle iyo ishe baashikaato wax badan leeyihiin wallahi hadda aniga isheeg waxay imaadaan hilikiliyo meelahan dhexo oo isheegan tuulayaasha dhexo ilaa baarrey ilaa ilaagugiga iyo jiinkiisa adiga inoogu maadaan mootiyaal iyo baabuur iyo waxaa soo saarnaa homayaasha waa taqaanaa sidaa u taqaanid marka marka noola soo saaro waa kala degnaa meeshii waxaan keenaa xarunteenna oo alaalmi la yidhaaho qaarna waa karinaa qaarna ceyriina ku dhiibnaa marka alxamdulilah shukri rabbi alcaalamiin nolol maalidkeena ka raadsanaa alxamdulilah shukri rabbi alcaalamiin ilmaha iyo biilka iyo wax cid bay ku fiican yihiin meel aan qaadna ma lahan baabuurkasa ugu soo jijino ama mootada inoo keento bartaan ku gadanaa marka qaarkood in noo dhamaado aa layidhaahaa subagiisaan rabnaa walaalo subagiisa naa gadaa layidhaahaa marna anakoo karinayn oo weli dabka noo saaran yahay aa nool imaanaa waagii horena sanka in laga qabsaa la jiri uf uf uf la dhihi jiri haddana waxay tahay alxamdulillah shukri waa boqolkii boqol waa okay waa maya isku mid waaye malaay waa malaay kiiwaadaan ku xisaabtamnaa ka soo qaad baad adiga shanta kiilo waxaa naga siiyaa toban iyo laba doolar aan ka bixinaa kiiladii laba doolaraan gadnaa marka waagi hore waxaa laga jiray saddex doolar lagadi jiray hadda laakiin waxaa iibinaa kiiladii laba doolara iibinaa dadka magaalada beledweyne ayaa dhallinyaradan ku bogaadiyey shaqada ay hayaan iyagoo sheegay in qiimo badan ay ugu fadhiso deegaanka wax soo saarka oo kordha waxaan ka mid ahay bulshada magaalada beledweyne aad iyo aad waan iibsanaa kastamarkaan ka mid ahay maadaama dhallinyaradii ay tahay dhallinyarada oo waxal abuur ka samaynaya ka ganacsigooda yareerka ah uu yahay inay soo saaraan ee hamigaas hami ka weyn yeeshaan saas baan ugu bogaadinayaa inay waddankooda aaminaan iskuday ay sameeyaan ay wax soo saari karaan ayagu aad iyo aad horu sii wadaan leh waxaan ku bogaadinaya waxaan leeyahay hore horey u sii wadaan kalluunku waa khayraad ilaahay nagu manaystay oon ka helna webiga jeexan oo bidixudaadka markii aan jaanis u hela waa iibsadaa markaan rabana guriga ayaan geystaa asigoo oo dhegihiisa qaba oo webiga laga soo qabtay markaan rabana meeshaan markaan dhanaansi rabo meeshaan alla aamin ayaan rag macruuf ah ayaan waxaa raba aan maaragtay ka cunaa faa'iidaduu leeyahay waxa weye waa ilaahay nabco ku siiyey waana lagu shukriyaa waxaa loo cunaa haddaa lakuu diiday fitamiin waa yahay hilib waa yahay haddaa lakuu diiday malaariyada waa daaweeya sida la sheegay iyo rumateysimada iyo waxyaalaha maaragtay malaaygu waa shaqo fiican waana niman haddaa lakuu diidin aaminay dhulkooda inay khayraad kala soo baxaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne haatanna ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan dalmaryare iyo nimcaan hilla dhalinyaro si iskooda isu xilqaama ayaa magaalada boosaaso ka bilaabay olole ay lacago ugu ururinayaan dadkii ku hanti beelay dab dhowaan ka kacay suuqa magaalada boosaaso wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrimahaasi ka waraystay cabdinaafic maxamed faarax oo ka mid ah dadkii howshaasi ku lugta lahaa annagoo ah suuqa ganacsada dharka khaas ahaan baan bishii lix iyo tobankeedii isu nimid rag adigu labaatimeeyaan isugu nimid arrintaasaan isku soo qaadnay ee waxaynu isdamacnay inaan bal horta ganacsada kaleeta iyo aan wax la kaashanno haddana waxaan niri wardhicisku inta lasoo wadu bakhtiyaa waxaan niri aanu bilowno waan bilownay filla alxamdu waxa weye ilahay waanu guuleeyey dadkuna waxay u heelanaayeen inay dadka walaalooda caawiyaan hadduu kabar leeyahay hadduu sandaqad leeyahay hadduu dukaan leeyahay dhammaan dadka reer puntland ama soomaaliyeed oo jooga magaalada boosaaso waxay u heelanaayeen dadka inay caawiyaan markaanu ka soo baxnay suuqaas allaha barakeeyey shirkadda la yidhaahdo taran ooyal baa waxay nagu dhiirigelisay shirkadaha inaan midmid ugu tagno oo qofku markuu inta dhaqaaqo meeshuu u dhaqaaqay ka helo dhiiranaan ka helo waa ku sii dhiiradaa waxa weeye shirkadaasu waa dhiiranaan weyn baan ka helnay albaabada shirkadaha mid walba xaafiistooda aan u galnay midaasaas weeye kaan waxaad aragtaana waxay ahaa u badan yihiin dad danyar ay u badnaayeen waxaan isniri marka dadkaan haddaad maanta inaan wakhtigu wakhtiga inaan ka faa'iidaysan dadku qofku markuu waxwaayo oo gaajoodo oo ganacsigiisii ka burburo siyaalo badan buu u baxay waxyaalo badan buu gacangalaa tuuga u gacangalaa xagjirma u gacangalaa meelo badan buu gacangalaa marka waxaan isniri sidaas baanu haddii alla ku idmaya hushaa ku galnay ilaahayna waa nuu guuleeyey dadka caawiseen oo suuqa uu ka gubtay maxay isugu jiraan taas aan caawinay waxay isugu jiraan dadka arkaysiin weeye ganacsada ah waxay isugu jiraan dad carwooyin leh oo carwooyin fiifiican oo leebel dhexaa haystay dad miisas fiican oo camiran haystay dad kabarro dhexdhexaa haystay dad meesha uga hoos joogay oo noloshooda bahalka oran jiray harqaanle ama bahalka oran jiray tallaagado oo aan biyaha ku waxeeyaan ama wax yaryar oo ay bahalka oran jiray suuqa ku caddeeyaanba isugu jireen marka sidaasaa dadkaasun ahaa ninka la oran jiray ninkaad arkaysay oo asagii wiilkiisuda meeshooda joogeen oo kubad la yidhaahdo iyo nin kale mooyaane dhammaantood allayleh iyo laba gabdhood oo gabdhihii ka mid ahaa dadkaas waxay u badan dad dhallinyaro abay u badnaayeen oo ganacsan jiray maadaaba ay dad dhallinyaro ahaayeen ganacsan jiray faamilyolkooda daberi jiray sida waxyaalaha nagu sii dhiiriya waxay tahay dadka ganacsada ah oo dadkoodii anfacay ama qaybbaa xaasas lahayd qaybbaa faamili baadiye ka soo jeeday dadka soomaaliyeedna waa dad isku xiran oo isku tiirsan oo waxa weeye faamiliga soomaaliga ah waxa suuda hal shakhsi oo dadkaas ka mid ihi inuu caawiyo faamili soddon qof ka kooban wayna u badan tahay sababtoo soomaalidu dad dhaqaal haysta maahan waa dad horey waxay ahaayeen reer miyi ah oo hadda magaalada dee soo galgelaya marka dadkaasuna saasay ahaayeen marka waxyaalaha nugu dhiriyay saas ka mid ah marka laga yimaado in dhallinyaradaasi la caawiyo oo suuqa ku gubtay ganacsigoodii oo isugu jirsa ay sheegtay gabdho iyo wiilal maxaa idiin xigi doona marka oo tallaabo ah oo dhallinyarada lagu caawin doonaa haddana waxyaalo badan oo quseeyo suuqa iyo dabkan soo noqnoqonahaya in dabku markuu dhacay dadkii meel laga caawiye la waayey ama laga badbaadiyo waxyaalahaasoo nodha u bacaysan ka hordhicmayo waxaan leenahay guddoomiye iyo afhayeen baan leenahay bal waxaad iiga warartaa dadka aad dhaqaalaha ka qaadayseen oo la rabay in dhallinyarada lagu caawiyo xaggee u marayseen dadku waxay ahaayeen laba qaybood qayb waxay ahayd qaybka suuqa oo annagoo ka bilownay oo suuqa ka soo bilownay ayagaa u heelanaa laakiin dadku asagaaba u heelanaaba oo qofka markaan u nimaadno asagaaba u heelanaa dadkuna warka way isla hayeen oo dee arrintan warka way hayeen marka sidaas wey dadkaas waaya waxaa la qabtay kulan dhallinyaradaasi lagu dhiirigelinayey waxna lagu kabayey marka ilaa imika dhaqaalaha ad gaarsiiseen dhalinyaradan oo ay ku isticmaali doonaan suuqay dib ugu soo laabtaan oo kale meequu dhammaa ta ummadda ilaahay baa kaafiya dhaqaalahan wuxuu dhammaa konton iyo kow kun wuu dhammaa sidii marka hore ay bahalka oran jiray wax u kala roonaayeen baana ugu kala qoontaynay qof walbiiyo nasiibkii wixii karaankayaga ahaa ama aan cadaalad bidnay ama aan maslaxad bidnay saasaan u qoontaynay dhaqaalahaasuna wuxuu ahaa konton iyo koow kun buu ahaa hadda kadib marka dhallinyaradan lacagaha maanta u qaybiseen oo ka soo aruuriseen ganacsatada iyo dadka kale ee bulshada magaalada boosaaso dib mugu noqon doonaan suuqoodii oo ganacsigooda halkaama ka sii wadi karaan dhallinyaradaas sideeba hal baa jira dadka soomaaliyeed waa dad fircoon weeye iscaawiyana hadda waxaa jiray wiil meesha joogay oo miis haystay ninkii ka soo horjeeday oo weliba gubtay baa siiyey laba boqoloo door sida warkaan ku helay bartiisiyuu fadhiyaa marka waxaan isleeyahay dadku soomaaliyeedna waa dad iscaawiya waa dad isqarab qabta haddana waa dad kalsoonida macnaha waxa weeye qadarta xaggeeda ku qanacsan oo wixii qadaro alla ku keenan ku qanacsan marka dadkan waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol qof walba booskiisii iyo asagoo weliba faraxsan oo isla walaalahaabaa ku caawiyey oo ilaahay baalkurun jira kuu diray oo waxaan isleeyahay bartiisii asagoo weliba faraxsan oo marna baalka odhan jiray samray oo qofku markuu samro haddee ilaahay baa u cawlceliya haddana wixii yaroo la siiyey qof walba waa ku qanacsan aad buu ugu faraxsanaa marka dhiirigelin badan bay caawuqaa heleen horena waa u soo samreen haddana waxay heleen waa ku faraxsanaayeen marka waxaan isleeyahay qof walba asagoo faraxsan oo qanacsan jubdudu ohamay ayaa weliba baalka unshagu shaqaysanaya kaasi wuxuu ahaa cabdinaafic maxamed faarax oo magaalada boosaaso ugu warramayey wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
aan ku bilownay wararka ka imaanaya waddanka talyaaniga ayaa sheegaya in tababaraha xulka talyaaniga roberto mansini aanu ka bixi doonin heshiiska uu kula joogo xulkiisa talyaaniga kaas oo ku eg sanadda labada kun labaatan iyo lixda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inuu ku noqon doono shaqadii tababarnimo ee kooxaha kadib guushii uu ka gaaray koobka qaramada qaaradda yurub oo uu qaaday xulkiisa talyaanigu mansini ayaa dib u saxiixay bishii meey heshiiska uu ku laylinayo xulka talyaaniga waxaana shaqadan loo magacaabay sannadii labada kun iyo toban iyo sideedda kadib markii xulka azuuri uu ku guuldaraystay inuu u soo baxo koobkii adduunka ee sanadkaasi oo uu hogaaminayay tababare fantuura xulka talyaaniga ayaa soddon iyo afar kulan oo isku xigta aan laga badin waxaana intii macalin mansini uu macalinka ahaa uu dhisa xul qaran oo difaaciisa uu aada u adag yahay tababarihii hore ee kooxaha fiorentina inter milan laziya manchester city galatastara iyo samberberg ayaa qorshihiisa diyaarinta xulka talyaaniga kadib koobkii qaramada yurub wuxuu noqon doonaa koobka adduunka ee sannadda soo socda lagu qaban doono waddanka qatar kooxda real madrid ayaa lagu soo warramayaa inay baadigoob ugu jirto weeraryahan caalami ah waxaana wararka ka imaanaya waddanka sbain ay sheegayaan inay ka fikirayso weeraryahanka kooxda b s g keliyan imbebe ciyaaryahankan oo ay sidoo kale raadinaysa kooxda liverpool ee waddanka ingiriiska ayaa qandaraaskiisa uu kula jooga baris waxa uu dhacayaa dhammaadka bisha juun ee xilli ciyaareedka soo socda waxaana b s g ay ku dhibtootay inay laacibkan ku qanciso si joogista kooxdiisa labayo labaatan jirkan ayaa kooxdiisa u dhaliyay boqol soddon iyo laba gool boqol toddobaatan iyo kow kulan oo u saftay waxaunuu ka mid yahay weeraryahanada xilligan ugu fiican dunida kabtankii hore ee kooxda real madrid sergi ramos oo dhowaan ku biiray kooxda baris ayaa imbebe kula taliyey inuu ku biiray kooxda real madrid haddiiba uu ka tegayo kooxda baris una sheegay in ciyaaryahan kasta oo ku biiray real madrid ay u tahay sharaf iyo sumcad ugu dambayntiina dhegaystayaal booliiska waddanka ingiriiska ayaa weli baaraya falkii isir nacaybka ahaa ee lagula kaca ciyaartooyda madowga ah ee ka tirsan xulka ingiriiska kuwaas oo fariimo cunsurinimo ah ka helay taageerayaasha xulka ingiriiska kadib markii ay ka khasaariyeen rigoorayaal ciyaartii kama dambaysta aheyd ee koobka qaramada yurub oo talyaanigu ku guulaystay ciyaaryahanada kale ah rashford sanjo iyo saaka ayaa helay fariimo cunsurinimo ah hase yeeshee hay-adaha amniga ingiriiska ayaa baaritaan ku sameynaya shakhsiyaadkii ka dambeeyay isir nacaybkan madaxda siyaasadda iyo ciyaaraha ingiriiska ayaa cambaaraya falkaasi xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii isha baydhaba iyo codkii xasan aadan samatar
idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo baydhabo intuu gunyo baar baxay caleemuhu balaartee bahar daablamooye